In ka badan konton arday ayaa fursado waxbarasho oo bilaash ah ka helay Jaamacadda Joobkay faraceeda Beledweyne ee sanad dugsiyeedkan labada kun shan iyo labaatanka lix iyo labaatanka. Ardaydan ayaa waxay ku biiri doonaan kulliyadaha ay bixiso Jaamacadda Joobkay sida caafimaadka, waxbarashada, tiknoolajiyadda iyo culuumta kale ee jaamacadda. Maamulaha Jaamacadda Joobkay faraceeda Beledweyne, Ustaad Mustaf Cabdirashiid ayaa raadiyo Beerula uga waramay ardaydaani.
sanad kasta oo admin aan qabano admission aan sameyno een, waxaan bixinaa minxooyin aada u fara badan oo aan siino ardada taba een, tabarta ah ee aana awoodin inay iska bixiyaan fiiga ama lacagaha yararka qarashaadka ee lagu barto jaamacadda Een, inta badan minxada waxaan u eegnaa inaan iskuulaadka aan u qaybino iskuulka u a- amaba aqoon badan ardayga tabaaleysan ama in ardada ay inoo soo marto Een, wadarta guud ee minxooyinka aan bixinay sanadkan waa yacni waxay gaaraysaa konton iyo shan arday oo micnaha minxa ah Een, waxaa full scholarship ah oo lacagta dhan ka wada cefinay oo oo paymentiga dhan xaba aan laga qaadayn waa ilaa iyo afartan arday Een, toban iyo shan ardayna waxaa waayeen een, half payment mataqaanaa maxay ahayd lacag yaraa keliis waxaas iska bixinaan Een, marka ardada ka faa'iideystaan aada u badan yihiin ka een, markii hadda sanad kasta oo ardo baxaysane waxaa qalin jebisa oo jaacadda dhammayso boqolaal arday ay ka mid yihiin markii ugu yaraato soddon arday oo dadka daagta daran ah oo jaacadda ay soo saarto Een, insha allah kaalmaha iyo garab istaagga aan u muujinayno dad- dadka een, een, tabaaleysan waan sii wadi doonaa ka jaamacad joogkiyahan qorshaha noo yaalla waxaa ah insha allah in aan arday kasto ee tabar daran ee noo imaado ee yacni mataqaanaa aan saacidno oo aan garab u noqono waana sii wada doonaa insha allah hadduu ilaa yidhaah Qaar ka mid ah ardayda ayaa raadiyo Beerula u sheegay inay ku faraxsan yihiin inay helaan fursadan iyagoo ka mahadceliyay waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan nasiibka u yeeshtay inay ka faa'iidaystaan deeqda waxbarasho ee jaamacadda bixiso waxaan ka mid ahay ardayda ka soo qalin bedelatay dugsiyada sare sanad dugsiyeedka maasha allah si aad iyo aad u wanaagsan oo sharaf iyo karaamad ku dheehanta ayaa lii soo dhoweeyey maamulka iyo macallimiinta jaamacadda joobkay ayaa ka mid ah goobaha waxbarashada ee lagu barto waxbarashada sare taasi oo door muhiima ka qaadata horumarinta tacliinta ardayda danta yar ee aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada